soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
saaka magaalada laascaanood waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya somalilan iyo dadka deegaanka dagaalkaasoo saacada qaatay waxaa gudaha loo galay goojo cadde sida ay sheegeen afhayeenka u hadlay s c oo sheegay in halkaasi goojo cadde ay la wareegeen shan iyo toban sano ay xukumaysa somalilan waxaa laga saaray magaalada laascaanood waxa ayna fadhiisinka ugu weyn u ahaa magaalada deegaanka goojo cadde halkaas ayayna laga saaray oo welina dagaalka u socdaa
waa gartay khasaaraha intuu la egyahay marka ilaa iyo haatan ogaantaa
khasaaraha waa badan yahay lamana sheegi karo weli faahfaahin dheeriya mahayno laakiin khasaaruhu waa waa waa u badan yahay laakiin wax hadday faahfaahin oo dheeriya oo khasaaraha oo si dheera la weli ma hayno waa gartay hadda waxaad kusii socotaa gooja cadde bal waxaad ka warantaa magaalada sida dagaalku u saameeyey iyo xaaladdu sida ay tahay magaalada laascaanood intuu dambeysay dagaalku waa ka socday dad badan ayaa halkaa ku dhintay maantana waxay ahayd markii dagaalku uu qaraaraa sida arkaarka social media waxaa arkaysaa dad badan oo halkaasi lasoo bandhigayo dhimasho iyo dhaawac leh waxaad arkaysaa in magaaladii garow hadda kasii baxayay gawaari badan kasii baxayso oo lagu sii wajahan yahay magaalada lascaanood ee gobolka sool dagaalkuna weli waa uu socdaa oo ka fog yahay dagaalka gawja cadde markaan tagno goobta ayaan fahin intaa kasii baxsan kasii heli doonaa
waa garta wararka qaar baa sheegaya in ciidamo iyo maxaabiist labada dhinac ay kala qabsadeen wararka maxaa ka jira maxaabiistu waa jidhaa sida social media lagu baahiyay in maxaabiist laga qabtay iyagoo lasoo bandhigaya ncc soo bandhigaysay laakiinse weli lama arag maxaabiist ay soo bandhigtay somaliland ncc ayaa soo bandhigtay maxaabiist ay qabatay iyadoo laga daawanayo baraha bulshada imise ayay gaarayaan ogaanta ogaankaga waxay gaarayaan iyadoo hadba tira la qabanayo ilaa iyo shan iyo toban wal xaqiijina
waa garta marka hadda weli dagaalka miyaa socda mise xaaladdu way yaro joogsatay dagaalku waa wuxuu kasii socdaa weli meelo ka baxsan gooja cadde wuuna socdaa mana yaagin joogaysiis farxadle رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteedan salaamaya dalka iyo dibadda meel kastoo ay joogaan aniga oo ku hadlaayo magaca golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliyeed iyo magacayga waxaan runtii hambaliya u dirayaa iyo bogaadin iyo maxadcelin ciidamadeena qalabka sida howlgalka ballaaran oo ay ballaabeen arintaas oo runtii dalka aan loo kala harin laga bilaabo madaxweynihii jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dalka ugu sareeyay ciidamadeena qalabka sida shacabweynaha soomaaliyeed dhammaantoodan isku mid maaragtay go-aankooda noqday in ay tahay nolosha keliya ummadda soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay ay ku badbaadi karto inay tahay argagixisad oo dalka laga saaro arintaas mahad ballaaran baan u jeedinayaa abaabulkaas madaxda iyo ciidamada iyo shacabweynaha dhammaantooda sidaad ogtihiin howshii hataa baarlamaanka xildhibaanada soomaaliyeed ayaga oo runtii arkaya shacabka ay maalayeen dhabka ku jiro daraaddeed intooda badan masqad yani qaarkooda waxay aadeen furumaha si ciidamada iyo shacabka ay u dhiirigeliyaan shalay hataa saas daraaddeed maaragtay korumka uu suurtgali waayey runtii arrintaasna xildhibaanada aadaan ugu maxdilinaynaa maalaadooda ay ka mid tahay shacabkaan maalayn haddii xoriyad iyo nololba haysanin yani markaas lama dhihi karo shacabka soomaaliyeed waa loo shaqeeyey dantiisa la qabtay lama dhihi karo inkastoo shuruuc muhiima ay noo taalo shuruucdaasna aan u baahannahay inaan meelmarino haddana xildhibaankii isxilqaamo oo yidhaahdo ciidamada iyo shacabkaan dhiirigelinaya furintan aada yidhaahdo runtii waa soo dhawaynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa waxaan kala rabaa maadaama facetogii uu bilaabanayo labadan state hadda maaragtay hawsha ka socoto galmudug iyo hirshabeelle waxaan leenahay dhamaystirka allaha u fududeeyo ciidamada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta meesha ku maqan sidoo kale labada state kale ku xigta oo koonfur galbeed iyo jubbaland waxaan leenahay dadweynaha ciidamada maaragtay ku sugan inay u diyaargaroobaan maadaama facebooka ka bilaabanahayo meesha ugu muhiimsan oo hadda lagu wajahan yahay ay tahay yacni ayagan inay diyaargaroobaan is-abaabulaan mar allaan markay ciidamadaas soo gaaraan ayaga oo diyaar ah shacab iyo ciidanba in loo yimaado arrintaasna waxaan ugu baaqaynaa isteedadaas ayagan inay diyaargaroobkii ugu dambeeyay inay galaan dalkan nolol kale ma jirto ummadda soomaaliyeed wax kasta maanta waxaa ugu muhiimsan in ay hesho nabad iyo xorriyad inay hesho yacni argagixisada dibadaha laga soo hawlay fikradda xagjirka ah la keenay dalkeeni dhallinyaradeena lagu qalday dad badan maaragtay xagdarro looga dilay hantidooda lagu dhacay oo welina socoto ilmaheena yaryaraa maaragtay run looga dhigahayo waxaan diin lahayn diin looga dhigahayo oo maskaxdooda la qalday waxay u baahan tahay in laga maaragtay laga badbaadiyo marka dambena dhagan elin iyo maskaxdoodii lagu soo celiyo diinta toosan ilaahayna siiyey diinta islaamka oo aan been laga sheegi karin ciyaar ciyaarna laga dhigin karin oo dad ciyaar ciyaar iyo falsafo siyaasadeed oo ummadda lagu gumaadahay ay u bedeladeen taas waxaa lagama maarmaan ah inaan maaragtay nafteen u hurno hoolahan u hurno aan ummaddeena ka xurayn sidaa daraaddeed isteedadaas shacabka iyo dadweynaha dadweynaha iyo ciidamada ku sugan waxaan leenahay diyaar garooba walaalayaal yacni inay noqoto isteedadaas inay noqdaan meel yacni argagixisada soo aragtay magangeliye ka dhigato oo ku badbaado inay noqoto taas wax la ogolaan kara maaha ciidamada soomaaliyeedna kama daba harayaan waa soo socdaan
arday heshay minxa waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah gaar ahaan dalka shiinaha ayaa maanta magaalada muqdisho waxaa xaflad kooban oo sagootina ugu sameeyey safiirka shiinaha ee soomaaliya feshan jaw mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda waxbarashada arday wax kusoo baratay dalka shiinaha iyo safiirka shiinaha ee soomaaliya feshan jaw ayaa goobjoog ahaa munaasabadan kooban ee sagootinta ahayd ardayda minxada waxbarasho heshay ayaana ahaa soddon arday waxaana ku jiray khaalid cabdulaahi maxamuud oo ahaa ardaygii kaalinta koowaad ka galay imtixaankii dugsiga sare ee laba kun labaiy labaatan iyo arday kale oo kaalmo galay wejiyada ardayda minxada waxbarasho heshay ayaana ka muuqatay farxad iyo in sanad kadib ee u rumowday riyadii ay ku taamayeen ugu horeyn la taliyaha sare ahna xiriiryaha guud ee horumarinta karaanka bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha hodan cismaan cabdi iyo agaasimaha waaxda tacliinta sare ismaaciil yuusuf ayaa goobta ka hadlay iyagoona dardaaran u jeediyay ardayda waxbarashada u aadeysa dalka shiinaha runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qeyb galo xafladan lagu sagootinayo ardayda soomaaliyeed ee heshay scholarship ay ku aadaan waxbarasho wadanka china runtii hadal badan idinma odhanayo saddex qodon baan idinku soo koobayaa china waa wadan weyn waa wadan baaxad leh sidoo kale waxaa looga hadlaa luqado fara badan aan ahayn tan rasmiga ahayd baran doontaan ee mandariinka ah waxaad arki doontaan dhaqamo kala duwan wadanka cimiladiisu xitaa waa kala duwan tahay dhinac kastood aado cimilo kala duwan baad la kulmaysaan markaa wadan shisheeye tagno waxa aan aan dadka tusaynaa amba matalaynaa keliya ma aha shaksiga aad tahay waxaad wadataa mas-uuliyad aad ummadda ilaahay amba ummadda meeshaad joogta aad tusinayso dhaqanka ay soomaaliya ku dhaqanto waxaa lagaa rabaa waayo aragnimo fara badan inaad ka soo barataan ummaddaasi say u nooshahay say u shaqaystaan say horumar ku gaadheen si aad insha allah tacaala markaa waddankeena kusoo laabataan aada horumarka waddankeena insha allah qeyb kaga qaadataan waxaa arkaysaan ardaydiina buran ka galay soomaaliya oo dhan puntland ay ku jirto in maaragtay aan siinay scholarshipkii oo maaragtay loogu soodhiyo ardaydan soomaali taasna ay tahay cadaalad inay ku baxday ardadana ay qireen inaan maaragtay annaga aan maaragtay ku dadaalnay inaan ilaalino dardaaran ardada siinaya aadays xaggaas maanta markaad dalkan ka baxdo waxaa tahay soomaali qabiilkii meeshaan ku dhammaaday wax walba aad halayso magaca soomaaliya ku halaysay haddii maanta aad tagto china dadkaas u dhaqmaay dhaqankoodana aylaasa lagaa baahan yahay markaa soo noqonaysaan dalka kusoo noqonaysaan idinkoo cilmi wata aad noo soo noqotaan markaa hadalkii aan ku dheeraan waa aad baan ugu mahad celinaya dowladda china iyo dadaalkeeda qaar ka mid a ardayda waxbarashada u aadeysa isla dalka shiinaha ayaan dareenkoodana la wadaagay ilaa maas kale sanad kadib aa sugitaan badan aan ku jirnay minxadii waxbarashada ugu dambeyn waa helnay ilaa maas kale waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay nagu guulaysiiyo oo naga dhigo kuwa diintooda iyo dalkooda wax anfaxa kusoo celiyo Eh, khibraddii iyo cilmiga kasoo kordorsado waddankaasi oo waddamada caalamka ugu horeeya ah waxbarasho ahaan haddii la labo wixii khibrada ah kasoo kordhisado insha allah inaan kusoo celiyo waddankayga ayaan rajaynaa wallaahi een, waxaa aad farxad igu ah in aan helo een, scholarshipkan oo dad arday badan waayeen aan ogahay waayeen waxaa alxamdulilah een, waxaan allow u mahad celinaa fursaddan aadka u weyn aan helay oo ilaahay iigu qadaray in aan helo alxamdulilah safiirka shiinaha ee soomaaliya fashion jaw ayaa kelmad bogaadin iyo dhiirigelin isugu jirta u jeediyey ardayda uu maanta sagootinta ugu sameeyey magaalada muqdisho kuna wajahan dalkiisa This is a very good opportunity for us to get together and see you off in the coming weeks heading for China. Uh, it's a good opportunity not only because of education itself, but also because I think it will open up new horizons for all of you. Just as I myself coming all the way from China to Somalia, opening up my new horizons in this part of the world and in this great brother of China, in this great land of promise. So now you have an opportunity, seize the opportunity, and make good use of the opportunity.
wararka adla haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel